shirka golaha wasiirada ayaa waxaa gudoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda xamse cabdi bare waxaana looga hadlay arrimo dhowrah oo ay ka mid yihiin amniga iyada oo sidoo kalena lagu ansixiyey magacaabista safiiro cusub oo soomaaliya ku matali doona dalka dibaddiisa danjiriyaasha la magacaabay ayaa ka kooban afar iyo toban xubnood waxaana la magacaabay laba iyo toban safiir halka laba kalena loo magacaabay qunsulka guud lama sheegin dalalka gaarka ah ee diblomaasiyiinta loo diri doono inkasta oo war-saxaafadeed kasoo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya lagu sheegay ahmiyadda danjiriyaashan loo magacaabay inay qeyb ka yihiin dadaalada ay dowladdu ku doonayso inay ku horumariso danaheeda diblomaasiyadeed ee caalamka magacaabidan waxa ay noqonaysaa markii saddexaad oo madaxweyne xasan sheekh uu magacaabo danjiriyaal tan iyo markii loo doortay madaxweynaha soomaaliya bishii may kii dhinaca kale golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya ayaa shirkoodii xalay waxa ay uga hadleen qaraxii ka dhacay xeebta liido jimcihii lasoo dhaafay kaasoo dad badan ay ku dhinteen kuwo fara badanna ay ku dhaawacmeen golaha ayaa ku dhawaaqay in ay lacag nus milyan dollar ah xukuumaddu ugu tala gashay in la siiyo dadka ay waxyeelada kasoo gaartay qaraxaasi halka ra-iisul wasaaruhu mushaharkiisa bishan uu u jaray gurmadka dadka ay dhibaatadu soo gaartay iyada oo dhammaan xubnaha golaha wasiiradana ay mushaharkooda qeyb ka mid ah u jareen sida lagu sheegay war-saxaafadeed kasoo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha sidoo kale guddiga gurmadka qaranka oo ay qeyb ka tahay hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ayaa magaalada muqdisho ka wada dadaalo xoogan oo dadka loogu gurmanayo dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay qaaday tallaabooyin adag oo lagu xaqiijinayo amniga shacabka waxaana ay sheegtay in qaraxii ka dhacay xeebta liido loo xiray askar iyo saraakiil ciidan kuwaas oo lagu eedeeyey dayac dhanka amniga ah isniintii magaalada muqdisho waxaa ka dhacay dibadbax xoogan oo lagaga soo horjeeday weerarkii liido waxaana dadweynaha iyo mas-uuliyiinta ka qeyb galay dibadbaxaasi ay cambaareeyeen weerarkaasoo ay ku tilmaameen inuu ahaa mid naxariis darro ah seynab abuukar v o a muqdisho